markana waxaan wareysi xaalada guud ee dalka aan la yeelanaynaa wasiirkii gaadiidka dhulka iyo cirka islamarkaana ahaa kusamihii iyo sihayihii xilka ra-isul wasaaraha dowladii carta mudane cabdi guuleed maxamed oo hadda ku sugan magaalada garbaharey ee gobolka sigedo mudane marka hore goobjoog kusoo dhawow waa mahadsantahay aad baa umahadsantahay waaya marka xigta xaalada guud ee dalka iyo sidaa wax u socdaan bal faahfaahin naga bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah allahuma waffiqna limaa tuxibu watardaa adeer waxa weeye aad baa umahadsan tahay su-aashaas dalka maasha allah hadda dalkii soomaaliyeed weli waa waa socdaa waa nool yahay shacabkiisu waa nool yahay dhib kasta uu soo maray tafaraaruf kastaa ku dhacay cadow kastaa soo aduumay ummadii soomaaliyeed calankii soomaaliyeed dowladii soomaaliyeed qarannimadii soomaaliyeed iyo shacabkiiba maasha allah waa nool yihiin waxaana ilaahay uga rajaynayaa inay sii xoogsato dowladnimada midnimada qarannimada iyo isxaylka iyo horumarka ummadda soomaaliyeed meela joogaanba dooda iyo gudaaba aada baan uga rajaynayaa ilaah weyna waxad keena noo aqbala waan u jeedaa sansaan fiican oo muuqda oo de dalkii horukaana waa ku socdaa doorashooyin buu galayaa dowlad goboleedyo ayaa loo dhisay oo jira qaarkood ay shaqeeyaan qaarna aysan shaqeyn marka haddii aan barbar dhigo xaalada ayada ah xaaladahan soo marnay qofkii wax garanaya wuu ku farxi karaa laakiin wax aada u tiro badan baa noo dhiman waan jecelnahay insha allahu tacaala in ummadda soomaaliyeed gaarto ay la bogsato wixii soo maray biidni illahi tacaala
dalka xilligan xaalad kale ayuu sii galaya oo arrimo doorashooyin ayuu galaya arrimahaasna iga waran
horta doorasho meelay ka jirto waa horumar waxyaalahan ka hadlaayay laakiin doorasho kasta waxay u baahan tahay nabad waxay u baahan tahay xasilooni waxay u baahan tahay isfaham waxay u baahan tahay nidaam la raaco oo laysku doorto oo qof walba ku kalsoonaado kii waxyaalaha ku kalsoonaado xag ilaahay oo ka helay ummadiisuna ay dooratay kamana hadlaayo midda madaxweynehe waxaa ka hadlayaa waa kursi kasta oo bulshada looga adeegayo qofkii loo doorto xagalla inay uga qoran tahay inuu aamino ummadiisuna ay mas-uuliyad culus ay saartay inuu horta dareemo nidaamkan aruurmay oo kalaboobka iyo ku dhisan sixjiixa iyo dagaalka iyo laaluushka iyo balaayada laga ordaayo kala qaybinta khiyaaradaysan mararka qaarkood ummadda soomaaliyeed waa wadigahayaa waana ka waarinhayaa inay isku daayaan qofku inuu tartamo oo si xalaala u tartamo haddii ilaahay siiyana inuu ilaahay ugu shukriyo ummadiisana ugu khidmeeyo haddii waayana inuu ilaahay ugu samro allaana qorin taas waa xil kasta midda madaxweynimaduna waa mid kasii culus oo la rabo runtii qofku inuu si fiican u fahmo ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi qul illaahuma maalika almulki tuuti lmulka man tashaa watanzicu lmulka miman tashaa وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير qofkii aan rumaynin kursiga ama darajada u helayo inay xagilaayo wa timid oo hay-adaasu saba mas-uul u tahay macnaheedu waxa weeye ilaahay iyo kutubkiisa iyo xayaadkiisa midna ma rumayn wuu inkirayaa haddaad marka intaa rumayso kursigaad raadinaysid uma gelaysid dagaal uma garaysid inaad dad ku nacdo inaad qaar ku disho qaar baana ku dila dadka doorashooyinka waa rag dhahay inaad dad ku xasuuqdid inaad dad ku xaburisid inaad dad ku kala dhibataan inaad laaluus ku baxsid wadaana haddaad rumaysay kursigaan ilaahay inuu leeyahay ninkuu rabana siinayo intaa ma maraysid ee kii ilaahay rumeeyayo arrintaas ka gaabso ayadana raac sidoo kale kufriyaana waa loo baahan yahay dowladda xaggeeda maamulka haysa iyo kuwa musharaxiinta intiba hufnaan baa laga rabaa macnuhu waxa weeye transparency ayaa lagu lagu ballamay hufnaan cadaalad amni qowl wanaagsan jawi degan amni sugan inta u doorashooyinkoona ku dhacaan marka waxaan u arkaa arrintaas waa horumar laakiin walaalayaalow ragga musharaxiinta ah in inaan horumarkii caburinin waa dareemayaa shacabka soomaaliyeed waxay soo mareen ee waxay u jeedaan doorasho hufan bay rabaan waa ka xumaan inaysan dhicin doorasho qof iyo cod oo qof wala masiirka ummadda meeshu kaga aadan yahay uu ku dhiibto haddiise tii dadbareed la aaday lafteeda hufnaan u baahan wanaag u baahan xasilooni u baahan hala isla qabto baashaas qof walbana ilaaha uga baqo
adiga hadda gobolka gedo gaar ahaan garbaaray ayaad ku sugan tahay dhowaan shir magaalada muqdisho maalmo uga socday golaha musharaxiinta dhowr qodob ayay soo saareen markaan eegno qodobka afraad oo tilmaamaya in dowladda federaalk soomaaliya si degdeg ah ay markaasi ugala soo laabato maamulka sharci darada sida ay sheegtay iyo sida ay sheegeen iyo ciidamada ay geysay gobolka gedo qodobka iyo aragtidaada ku aadan ka waran mudane
horta aada iyo aad baan waxaa qodobkaas afraad waa akriyay waana arkay qodobkaas afraad wuxuu jebinayaa markaan si guud uga hadlo constitutionka qodobkiisa afraad oo ka hadlaya xuquuqda muwaadiniinta iyo territorial integrity-ga dalkeena ama dhammaanta kaabilnimada xuduudeena waa marka koobaad ee qof mas-uul ah inuu fawdo horseedo oo weliba madaxtinimo raadinayo waa nasiib daro meel maamul ka jiro oo amni ka jiro haddaad tidhaahdo halla hala kala diro maamulka waxaad u yeertaa fawdo hadde nimankaasu maysa dhihin hala bedelo qofeel baa xuna hala bedelo may dhihin dameheel baa xuna xogaal ba uma halo saas oo hadda hadday saas ahaan lahaayeen niman xogaalay ba ahaan lahaayeen laakiin macnaheedu waxa weeye meeshaas waxba yay ka jirin fawda ha noqoto ummadda ha shilayso weliba iyadoo xuduud saareen xuduud dagaalla ka dhaceen ummaddu ha isku laysa weeye waxaan u akrinay annagoo haddaan nahay shacabka gala jooga nimankaasu inaysan hore yaraatee galana daraynayn shacabkeena daraynayn waa xaqiiqa muuqata nimankan oo intooda intooda badan siyaasadda ragga aniga kula jiray maaha waa raggii iga dambeeyey oo raggii carto iyo nidaamkii lagu dhisaayey iyo soo jiidadii ummadda raggii oo ka qayb qaatay ma ahayn horta say u badan yihiin maba maba garanayaba hal qof oo kamid ahay oo ku jiray oo raggaan ah marka rag waxaan u arkay macaankii dambe oo xoogaa dhaqaale u yimid dowladnimada lasoo koobsaday waan u malaynayaa annagu gobolka kore waa gobolkii laga yidhi xil ma rabnee xal baan rabnaa oo annagoo carto joogna lagu amray inaan wax kasta xuquuqa oo aanu leenahay waktiga ayada aan ka tarasullo ummadda soomaaliyeed aan u tarasullo aanu xalka soomaaliyeed wax ka raadino aanu wixii soomaaliya ku midoobayso aanu samayno kow gobolkan markuu saas ahaa gobolkan xuduudo xuduudo laba dal buu ku yaala oo labadaba may maqashaa waa ku maqlaa mudane xuduudo laba dal oo darisnaa ah haddana wax naga dhexeeyaan ayuu ku yaalaa waad garan garan kartaa culayska uu leeyahay ayagoo dowlad marakan aada ugu filan oo xuduudaheena dhan daafacnaha aysan weli dalkii jr jr ka hirgelin intii yareydoo noo socotay inay yidhaahaan gobolkii ha laga baxo dadkuna ha qaxo haddii alla ku reebay dowladuna ha soo banayso xuduudaha waxaan u aragnaa si gaar ah inay u taargetgaraysteen ama yaal uga dhigteen gobolka galay shacabka ku nool waxaan kula talinayaa dadka mas-uuliyiinta qaarkood mas-uuliyiin maba u arkee inta mas-uuliyiinta oo dalkaas ciidanka hooga kasoo qabatay inay cudurdaar iyo raaligelin ka bixiyaan oo dadka gobolka gala inta la hadlaan si toosa uga raaligeliyaan waxaan ku sheegayaa sooradu taarikhda waa ilowdaa nimankii hadda raggaa ugu sarreeyey oo madaxweyneyaasha soo noqday meesha ay kasoo jeedaan sagaashan iyo labadii markii dagaalka sokeeye dhacay oo dhibaato badana dhacday halkaan bay noogu yimaadeen garbaharri ayagoo gartay mas-uuliyiinta markaa joogtay dabcan waxayna ku hadlaayeen beesha dhan afkeeda ayay ku hadlaayeen waxayna arrin dhaqankiso yahay halkaan bay noogu yimaadeen ayna boorka markay kasoo degeen oo la soo dhaweynayay shirb bay noo tariyeen ay leeyihiin arwaa waa ku rabaaye may rabtaa kala maraysataa mee shiribka waa taqaanaa horumarinaya hadalkaas annaga waa nagu dhalay kaanaga dibadda jooga iyo kaanaga gudaha jooga midka dhaqanka midka mas-uulka wuu ku dhagay waana soo dhaweyna waan la qaadanay ilaa yoomina haadaana waan ku fadhinaa waxaan aada iyo aad iyo aada ula yaabay shirkii noocaasa dadkii loo tiriyey oo mas-uuliyiin ah soomaaliduna waxay tidhaahdaa reer meershii hal nin ka joogo waa joogaa laba hadday joogtana waa ku dhan tahay waxaan aada ula yaabay ilaa shan nin oo madax qaran noqotay reer ay ka joogaan oo xeerkaas loo dhaxeeyey oo nabadaas garbaari noogu keenay in ay daro colaad noogu keenaan ay yidhahdaan gadaha laga baxo gacanta kenyana lagu wareejiyo waaya waxaan ku sheegayaa dadka gala degan laba boqol oo sano ka badan buu kenya xuduud la leeyahay oo marna ingiriis xukumayay marna kenya xukumaysay daris buu leeyahay waa la dhaqmaa waa la ganacsadaa dadka xuduudda deganna waa dad soomaaliyada is yaqaaniin oo in badan regala yihiin waxaad og tahay biro ka hor xildhibaanada ka soo jeeda gobolka intiisa badan ee waqooyi bari waxay dowladda soomaaliyeed iyo dowladda kenyaba u jeediyeen dadka kanu dad kala baarma inaysan ahayn inaa colaad laga dhexshiin waxaa aada la sidaro ah nimankii ameexa marka xildhibaanada laga gudbo xeerkaas loo dhexeeyey oo madaxweyneyaashii wadanka soo maray ay dhex fadhiyaan oo ayagu shir guddoominayaan oo weliba sheekh shariif waa ninkii akrinayay qodobada inay maanta yaragarana hala bixiyo dadkeedana hala bixiyo nimanka ka soo duulay maskadooni iyo meelo kaleeto oo etoobiya ah oo tignada u kusoo siiyena ha sii xasuuqeen ha loo gacan badneeyo hataa kala qabta ma aha hataa hala kala dhex gala ma aha hataa ayaga waa xaajoodeen ma aha ayaala tiro badan oo dhaqanka soomaaliyeed iyo islaamnimada midna aan shaqo ku lahayn yaa nimankaas ka soo yeeray oo ay kula dhaqmeen dadka gala jooga waxaan leenaha walaalahano haddaan dhibaato in ku hayno haddaan regoodnahay ama dadka soomaaliyeed nahay oo beeshaas soomaaliya iska beera beero weli eh beeshaasi dhibaato haddayna ku hayso waxa wey walaalayaal gobol gobolkaano gobolkaan isugu imaanayna tii hore oo noo keentay waxbaa ka soo noqday mid kalaan isugu imaanaya waayahay waxaad ogtihiin maxamed cabdillaahi farmaajo madaxweyne weeye xawar buu ka tartamay xawar buu ra-iisal wasaare ka noqday xawar buu haddana madaxweyne ka noqday xawar buu ku dhashay hataa gada ma soo istaagin ma la ii sheegi karaa in laygu ma la igu qarxin karaa maxaa cabdullaahi farmaajo oo madaxweynihii dalkan xamar jooga aawadiis baan gada u nacabnahay oo u burburinaynaa ma mas-uuliyaed baa ma lay dhihi karaa taas oo mayaan umalaynaya si kastaba ha haatee yani xiilqab iyo cudo midna waxma tarayso mana qabno laakiin waxaan rabnaa inaan sheegno dadka soomaaliyeed wixii aan kala qaramin ha laga soo reebto saasaan leenahay meesha aan maaragtay carabidharayna sheekadaas waa la jirtaa waxaan rajeynayaa sheekadii hore gada noogu timid oo waa tilwadoonka ahayd oo midnimadoonka ahayd inaan waxba iska bedelin baan aada u rajeynaya weliba waxaan u dirinaa fariintan odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta cilmaaldiinta inay arrintan dib u fiiriyaan ayaan aada iyo aada u rajeynayaa
waxaan qiyaasayaa inay iyagan ku maqli doonaan
waxaan kaloo qoor qodan haddaan fiiriyo nin shirka dhex fadhiyey oo ka soo jeeday suu sheegayo ee tiraglow iyo maaragtay meel la yidhahdo tiraglandhiine airbarta ka soo jeeday oo hadalka xalade lalahaa oo asaguna aada u aflagaadeeyey ee beeshatan maaragtay degan gado oo ka mida beelaha soomaaliyeed kala qaybin iyo dhaqanan fiicnayn kula dhaqmay waxaan dhihi lahaa kaas haddii adiga wax naga dhexeeyaan aan ka wada hadalna waxa naga dhexeeya soomaali weyn dhexdeeda ma khusayso haddii kala habeen waxaa fiican inaadan dadka adoo nin weyn ah kala qaybintooda idaacadaha lagaa maqlaayo aad umad soomaaliyeed kala qaybin saasaa ku rur waase haddaad garanaysa allah ku allah kugu anfaco